جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu haynana waxaa ka mida dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taayiba oo ka soo baxay safka murtadiinta dowladda xabashada itoobiya ayaa xaqiijisay in qaar ka mida maamul goboleedyada ay shahaadala darrada ah ee ka jira soomaaliya ay ka go-an tahay inay ku biiraan itoobiya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada xiindheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beeralayda wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas maamul goboleedka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax axad ah taariikhda hijrigana waa sagaaliyo tobanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha iyo saldhigyada kufaarta iyo murtadiinta ee qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool shabeellada hoose iyo baay oo wada ah wilaayaad dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka bimaalow iyo aarboorka magaalada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee bundada deegaanka bariire dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada xudur oo doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada xudur dhaawacu waa saddex askari oo uu ku jiro sarkaal abaanduulo urur ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee makuunde ee magaalada baydhabo waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay magaalada iyo duleedkeeda dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha xerada barkan torol oo maleeshiyaadka riddadu ay ka samaysteen inta u dhexaysa deegaanada buulaxaaji iyo cabdalla biroole dagaalka markii uu muddo kooban socday kadib maleeshiyaadka riddadu way isaga carareen barta kantarool geesiyada tawxiidku waxay muddooyinkii dambe sii laba jibaareen weerarada isugu jira dagaalada tooska ah qaraxyada iyo duqaymaha lala beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka ku jooga deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga waad mahadsan tahay yaasir wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taayiba oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed nunow cabdi cali oo markii hore naf iyo shaydaan ku qalqaaliyey ku biiritaanka safka murtadiinta ayaa isagoo taa'ibah dhowaan isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool kadib in muddo ah oo cadowga allah uu ku garab taagnaa la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa isagoo garwaaxsan qorigii loo siiyey inuu kula dagaalamo muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool markii towbada loo qabtay ayuuna waraysi gaar ah oo uu siiyey warbaahinta andalus kaga waramay qaabka kaga biiray safka cadowga ah iyo halka uu ka raacay nunow abdi alyalyare diiganka jiirmatyagahay jiirmatya kutabi awdiin lehseedi awdiin anigoruug ya dhibuga baydhowlika qorelyari miili ambahi dhibugawki limankii aniyo ambahi balanka inku baheen limanko dadwaysa noo lama qof haysama miilika argi walaalomtenjeedangari ee dhibugawkinga dadanwaysana ani lama qof leena habaalyari miilal ijey dhibugawki bililiya ada galni bililiya madigari bille oo tumata belitumana litiye yaha kubani meila markan wahanwidi madhatwena nishani meila gurinisi gurboninisi labaatan bir amala rogi harad awdingana nishani unugoli gofana weeranhani gaadi oo ciidamad oo shabaaba hoomay wedidaan ya meile lanko nookdilen marka unugoli gofhayni shan gofa kanana kimiyidki iyonay meila lakugaadi siyakasani darhadahayti madiyonay garha garha wiin akadhi oo tumu i afar gof marbaawrki oltugubideen ciidanka kulaadeen kantalyaaka maskantal ciidanku gali marka inta kalen kadhamaadeen mayl araahen daadir usi kabiinka kafakudi hatu kafakudi usi kii shufeerkaya iyonay inta kale kadhumati ugu dambeyn waxa uu ka warbixiyey sida loogu soo dhoweeyey wilaayada bakool isagoona baaqta ubadkeena hawada u mariyey maleeshiyaadka ridada marka ilaahay oo biyan horte muslimiinta dhato ilaahay isheeni waana kooy ilaahay anka mahadiya guri useebe yasheeni aani lafta gareemu jadiidka hayan usubnaayan tumuihonay kuu hablay kuridi weligay habadkalem kurini yoo kuridi mujaahidiinta ansheeni ka wareeji waana walin la'agoy la'agdiis fartalla oo saari ma aragne ini an kashaqay soo fade ee dhalinyarada an hakutabi horta ma inka baagay ini onay meele dhima dheef horta ma kalayan oyo hakutabaagna ka dheefsaan muslimiinta haddii an kuyan dheeda dheefsaan ilaa ti meeri rogan gaalaal bujeele ka jiraan gaalnima haddii ka dhimadaan dhabkaha ilaahay ankirinay oo leeskiridiya isku jiraan an ma inka baaga fade ini onay hasukutabaan anti badanoo hatte oo ma aragne toogaysno oo ma aragne hakutabto ilaahuma doolay murtidiinta dhate ilaahu noo bille isku badan meela si hayraada iyo hatale kayo iritimi kumoodi korti askaan dhagda korne gurigli ko horeeya i an may fadee inionay miila dhibaatadan raahadan oo banaanka yaal usku kooyan yaasinka baaga ariim toddobaadkii tagay ayay ahayd markii askari taa'ib ah lagu soo bandhigay degmada tiyaglow ee wilaayada bokool kaasoo qayb ka ahaa maleeshiyaadkii sida dirqiga ah kaga soo badbaaday weerarkii caws weyne ee lagu xasuuqay boqolaal askari oo murtadiin ah waad mahadsan tahay cabdiqani dowladda xabashida itoobiya ayaa xaqiijisay in qaar ka mid a maamul goboleedyada ay shahaadala darrada ah ee ka jira soomaaliya ay ka go-an tahay inay ku biiraan ethoobiya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya brofesor barook haylu oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ah sidoo kalena horey u soo noqday safiirkii hore ee itoobiya u fadhiyey dalka faransiiska ayaa mar uu waraysi siinayay mid ka mid ah tiifiyada dalka itoobiya wuxuu ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya wuxuu sheegay in somalilan iyo puntland ay qarka u saaran yihiin inay ku biiraan etoobiya wuxuu tilmaamay in somalilan ay horey isugu dayday inay ku biirto etoobiya xilligay malzanawi uu taladahayay haddana ay u qorshaysan tahay sargaalkan etoobiyaanka ah wuxuu intaasi raaciyay in puntland ay ka soo horjeesatay in soomaaliya la keeno ciidamo masaare ah taasna ay ka xanaaqday ayna hadda qorshaynayso inay soomaaliya ka godo kadib markii ay iskhilaafeen xukuumadda xasan shiikha wuxuu kaloo sheegay in maamul goboleedyo kale ay ka dhismi doonaan soomaaliya kuwaasoo ka soo horjeeda xasan shiikha somaliland is gone from my point of view it will never to re-emerge with, uh, with, uh, with, um, with, som with somalia puntland also had changed shifted its strategy they are now so somalilan way baxday sida aan aaminsanahay mar dambena kuma soo laabanayso soomaaliya puntland xitaa istaraatiijiyadeedii way beddeshay waxayna aad uga xun yihiin in dowladda soomaaliya ay waddankeeda ugu yeerto masar si adag ayayna uga soo horjeedaan arrinkaas waxayna hadda ka fikiraysaa inay xornimo qaadato weliba si la mid ah sida somalilan sida aan horay u tilmaannay labaatan sano ka hor waxay ka fikirayeen in etoobiya ay ku biiraan wakhtigii malazanaawi hadda wax weliba ayaa dhici kara waxaad i weydiisay waxaa la filan kara shan ilaa iyo toban sano kadib waxaa laga yaabaa inaan aragno dowlad goboleedyo cusub oo curta sida kuwa hadda jira oo kale somalilan horay ayay u goosatay puntland inay goosato ayaa laga yaabaa hirshabeelle iyadana lama oga xilliga ay goosan doonto waxaa dhici karta in xitaa somalilan iyo puntland ay ku biiri karaan etoobiya mana jiraan wax ka hor istaagaya
like in the galaxy, new stars being born. So Somaliland is already there. Puntland might separate. We don't know whether uh, Hirshabelle would separate, and eventually they separate and they need alliances and partnership. It, anything goes. Somaliland and Puntland can't even join Ethiopia. No, nothing can stop that.
kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada shaadoola darriyada ah ee ka jira dalka soomaaliya ayaa gebi ahaantoodba ah kuwa gaaladu ay u dhisatay inay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kula dagaalanto sidoo kalena ay gudaha dalka soomaaliya ka fuliyaan danaha gaalada waad mahadsan tahay marwan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada xiindheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaas nuur cali warsame abowshayba ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan
halkan waa meydaan dhaca degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa maanta lagu qaybinayaa sekada xoolaha nool waxaana goobta isugu yimid dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira masaakiinin fuqaro kuwaas oo la doonayo in boqolaal ari iyo ido isugu jiro oo goobta la keenay in loo qaybiyo waxaa goobta ku sugan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere oo uu hormuud ka yahay mas-uulka maktabka diiwaanka sakawaadka degmada waxaana si habsami leh u socotaa qaybinta xoolaha lixda neef yaa u wadaa waxaan u wadaa gabar la yidhaahdo faadumo axmed cabdifataax ninka le maxamuud sheekh cilmi oole oo dadka masaakiinta ka mid ah ahi Ah, maasha allah adigu waa caawinaysaa aad iyo aad aad iyo aad Ah, u gee insha allah waa goob aad u mashquul badan qof walibana waxaa muuqanaya arigii la siiyey inuu xargo ku xiranayo islamarkaana kaxaysanayo iyadoo dadku qaar ay yihiin kuwa da ah oo ariga loo kaxaynayo maadaama ayagu aysan kaxaysan karin oo awood sidaas aanay lahayn cabdifataax cartana la yidhaah waxaan deg- waxaan joogaa xindheere magaalada xindheere shan neef oo ariyo oo walaayada u siiday oo sakawaada ilaahay khayr ha siiyo walaayada boqol kiiba boqol alxamdulilah hadda muslimiinta kor alla ka dhiga ragayadana kor alla ka dhiga gaaladana alla jabsho waxaan ku suganahay magaalada xindheere alxamdulilah rabilaalamiin arigan soddon neef waaye ari ah een wilaayada xindheere ayaa laiga siiyey alxamdulilah rabilcaalamiin sidaas baa la i siiyey een jake waaye dulmaal ah alxamdulilah rabilcaalamiin hadda ilaahan uga shukrinay een een dhammaan ilaahay tabaaraka watacaala mujaahidiinta meelay joogaan kor hallaha ka dhigo cadowgeedana ilaahay jibsho waa cadowga allah cadowga allah ayaa mujaahidiinta cadowgeed ah ilaahay cadowga islaamka ha jebiyo mujaahidiintana meelay joogaanba ilaahay ha sugo gacan sara ilaahay ka dhigo ka waran dareenkaaga haddii lagu siiyey eh, soddon neef oo ari ah oo idii ari isugu jiro Eh, markii aa meeshaan imaanaysina aad ahayd qof gacan maran alxamdulilah rabilcaalamiin farxad addun waaye Een, waana ka mahad celina ilaah ku mahadsan waan aad iyo aad ugu faraxsanahay waan aniga magacayga jamaala la yidhaah magaalada aan joogaa waa degmada xindheere ariga la i siiyey labaatan neef waaye waa gartay walaayada i siiday waa arigii sakawaadka khayr allaha siiye Haye.
aniga waxa weye arigaasaa la i siiyey ilaa- ilaa- isagana allah ii barakeey ka hor sidaa ugu faraxsan tahay dareenkaaga aad iyo aad dareenkayga wax la koobi kara maahan Haye.
maasha allah wilaayadana allah barakeeyo gaalada allaha ka jabsho ariga maxaa ka damacsan tahay ma inaad dhaqatid oo oo sanadka dambe aad adiguna aad zake ka bixisid ariga waxaan damacsanaa insha allahu inaan haysto oo aan dhaqdo Haye.
Een, haddii xilliga uu saka gaaraan insha allah sakada aan ka bixiyo zakada ayaa waxaa laga soo ururiyaa dadka xoolahoodu ay gaareen in zake ay ka go'do waxaana la siiyaa dad ka kooban siddeed nooc oo ay qayb ka yihiin masaakiintii fuqarada sida ay tilmaamayso aayadda qur-aanka kariimka ah إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beeralayda wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya kulankan oo ahaa mid aad u ballaarnaa dhowaan waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan jubbada hoose waxa uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beeraleyda wilaayada waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada shabaabul mujaahidiin wuxuu socday kulankan muddo saacada ah iyadoona marka hore la isku dhaafsaday talooyin ku saabsan horumarinta beeraha iyo caqabadaha haysta beeraleyda tala soo jeedin kadib waxaa madasha kulanka ka hadlay suldaan cabdisalaam cismaan xaaji oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose beeraleydana qayb ka ahaa insha allah waxaanan ka wada tashanayna waxay ahayd sidii loo horumarin lahaa waxna loogu qaban lahaa webiga fatahaadiisa iyo horumarinta dalagga beeraha insha allahu tacaala ilaahay waa noo suurageliyey kolleyba jawaabihii iyo su-aalihii aan codsanayna ilaahay eh, cid walba ay khusaysay waa ka jawaabtay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan annagu dhammaanteen kulankan aan aad iyo aad ugu faraxsannahay walaayadana waxaan ka codsanaynaa inay mar walba sidan oo kale maktabku beeraha uu ka warqabo dadkiisa mar walbana daraasaad uu ku sameeyo in macnaha liskaalmaysto liska warqabo intaasna macnaha ay noqoto isku xir iyo kalsooni sheekh axmed abuuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo goobta kulanka ka hadla ayaa kelimaad dardaaran u jeediyey beeraleyda wilaayada dhowr nudqa ayaan rabaa inaan dardaaramo in aan isku duubanaano waactasimuu bihablillaahi jamiican walaa tafaraquu in aan isku duubanaano haddii aan nahay beereley midnimada aan ku dadaalno oo aan ku dadaalno talada iyo tusaalada iyo wax kastaba aan madaysano waxaa kala dedan walaalayaal in annaga aan iscaawino in annaga naftirkeen aan iscaawinno oo wax isku tarno oo garbaha isqabsino oo aan iskaalmaysino waxaa laga yaabaa haddii annaga aan iskaashino wax badan baa noo qabsooma madda kale aan dardaarama walaalayaal waxtarka iyo fikirka iyo waxqabashada iyo maskaxda way ku jirtaa dadkaan baa ku dhex jirtaa wax kasta ayaa garana soomo laakiin waxaa loo baahan yahay in laysku keeno oo la madeeyo oo sidaas marka aan ku duulno intaan haddii sameynona ilaahi subxana wa tacaala garabkeen baa noqona jazaakum allahu khayran ugu dambeyn qaar ka mid ah beeraleydii ka qaybgalay kulanka oo si gaara ula hadlay warbaahinta islaamiga andalus ayaa cabiray dareenkooda ku aadan kulankan dhex maray iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wuxuu nooga dhignaa kulankan kulan aad iyo aad maaragtaaye muhiim u ah sababtoo ah dadkii dad muslimiina oo isku tashtay beerahoodiina tabcan hayo ilaahay subxana wa tacaalana caabudo hayo waxyaalihiida marka beeraha inay ka tashtaan oo haddee webigii waad garanaysaa fatahaad baa dhacday sanadkii hadda lasoo dhaafay fatahaaddii hadday dhacday maasha allah waa loo istaagay xarakada iyo maaragta guddigii biyoxireenka way u istaageen waana la wada xiray waxyaabihii hadda dhammaystirkaa baan hadda baalooyinkii ay xirahayaan ood aragtaa saa hadda safarrada aad ku soo martay baalooyinkii way wada shaqaynayaan marka kulankan marka kulan aad xasaasi u ahaa kulan aad u qiimo badan buu ahay laisku lafaguray wax badan lagu wada hadlay beeralaydii waxa la weydiiyey wixii ay tabaneen ay ka hadleen waxaan codsan lahay xarakada ilaa heer dogmad ilaa heer gobol in lagu soo celceliyo beeralaydana la garab qabto oo la kaalmay intaasaan codsan lahay tan iyo wixii ka dambeeyey markii gaar loo yeelay maamulka wilaayada jubbada hoose waxa uu ku guda jiray kulamada kala duwan ee uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waad mahadsan tahay bashiir ugu dambayntiina maamul goboleedka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa eedeen kulul u jeeriyey madaxa kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta faahfaahinta warbixintan waa kan casaam carafaad ilyaas cusmaan lugatuur oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada puntland ayaa weerar afka ku qaaday kooxda ridada uu hogaamiyo xasan sheekh wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu soomaaliya ku wado god ay kasoo laaban karin tillaabooyinkuu qaadaya soomaaliya ku dhisanto iskabadaaye ayay keeni karto burburka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa ugu halista badnaa ee soo maraa siyaasiyiinta soomaaliya soomaaliya saddex shay keliya heshiis ku ahayd waxay heshiis ku ahayd federal waxay heshiis ku ahayd four point five waxay heshiis ku ahayd dastuurkii kasoo bilaabmay embagati waxaad ogtihiin dastuurkaas inuu meeshii ka baxay oo madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu ay meesha ka saartay haddii soomaaliya wixii nagala dhexeeyey ee dastuur ahaa meesha laga saaray waxaanu hakinay wada shaqayntii iyo matalaaddii iyo golayaashii soomaaliya taladeeda lala qaybsay ay sabab tahay soomaaliya waxaa lagu wadaa god soomaaliya aysan ka soo noqon doonin waxaa kale oo meesha la wadaa in laga saaro qodobkii ugu weynaayay soomaaliya ee heshiisku ahayd ee keliya ahaa ee embagati laga soo heshiiye ahaa ee federal xasan sheikh iyo tiimkiisa xamar joogaa waa tiimkii ugu khatarta badnaa ee soomaaliya siyaasaddeeda soo gala waxaana walwal ka qabnaa in in dowladnimo lagu gaadho ay gacantooda ku burburto koonfurtii soomaaliya xooggeeda shabaab haysto xadhiggii yaraa ee soomaaliisku ahiyo dastuurkaa haddii la laalo maxaa dastuur u noqon doonaa maxay ku heshiin doontaa xaggee dalku aadi doonaa hadalkan ayaa imaanayaa iyadoo kooxda ridada ay ku eedeysay dowladda etoobiya in hub shiixnado ah oo sharci darra ay soo gelisay dalka soomaaliya kaasoo ku socday maamulka ridada puntland sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda ridada uu mahadsan yahay casaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu